بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah boqolaal dad yahuud ah oo xoogugal ku sameeyey masaajidka barakaysan ee al aqsa xilli maamulka sahaynada uu shuruudo duldhigay muslimiinta ku cibaadaysanaysa al aqsa loolanka ganacsi ee uu ku dhawaaqay trump oo fiday gaarayna dalal hor leh shiinaha iyo kanada oo darbo dhaqaale ku dhuftay washington dowladda maraykanka oo sii xoojinaysa qorshaheeda ku aadan boobka khayraadka qaaradda afrika doonaysana inay heshiis la gasho dalka goongada dimuqraadiga ah ee martigelinaya dagaalo laayaan ah taqaariir soo baxday oo muujinaya in maamulka gumaystaha yahuudda uu doonayo inuu burburiyo inta ka hartay qidaaca khaza haddii dagaalka mar kale uu dib ugu soo laabto qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii siddeedaad ee taxanaha saadaatu nisaa'ila caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha barakaysan ee ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dad yuhuud ah oo aad u fara badan ayaa saacadihii lasoo dhaafay xoogugal ku sameeyey masaajidka barakaysan ee al aqsa iyagoo ilaalo ka helaya askar ka tirsan ciidanka sahaynada sidoo kale askarta yuhuudda ayaa qarribay oo shaqada ka saaray mikrofoonadii ku yiilay musallaha almarwani ee dhaca isla masaajidka barakaysan al aqsa dhanka kale sheekh cakrama sabri oo ah khadiibka masaajidka al aqsa ayaa sheegay in kumanaan ka mid ah shacabka reer filistiin ay bishaani ku cibaadaysanayaan isagoo sidoo kale dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay soo gaarhaan masaajidka si ay ugu ictikaafaan inta ka dhiman bisha barakaysan ee ramadaan waxa uu sheegay in kumanaanka ka mid ah shacabka reer filistiin ee salaadaha ku oogaya gudaha masjidka iyo barxadihiisa ay daliil u tahay in ay jebiyeen qabweynidii cadowga sidoo kalena ay dhab ka tahay difaacashada masaajidka barakaysan ee al aqsa isagoo ugu baaqay muslimiinta ku nool gudaha filistiin inay muujiyaan jeceylka ay u qabaan masjidka ayna soo buuxiyaan hadalka sheekh cikrama sabri waxa uu imaanayaa iyadoo bayaan maalinkii khamiista ee lasoo dhaafay ka soo baxay xafiiska benyamin netanyahu lagu sheegay inaysan aqbali doonin in dadka dhallinyarada ah ee masaajidka ku cibaadaystaan keliyana loo ogol yahay dadka da'doodu ay ka weyn tahay konton iyo shanta sano ee isugu jira ragga iyo dumarka iyo sidoo kale carruurta ay da'doodu ka yar tahay laba iyo tobanka sano sannad kasta markii la gaaro bishan barakaysan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa dagaal ba'an waxa uu ku soo qaadaa masaajidka barakaysan ee al aqsa isagoo waddo kasta u maraya in dadka muslimiinta ah uu ka hor istaago inay ku cibaadaystaan taasi oo qayb ka ah ololaha uu ku doonayo in masaajidka uu kaga dhigo mid faaruq ah si gebi ahaanba loogu beddelo macbad ay leeyihiin dadka yahuudda ah dhanka kale bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka filistiiniyiinta ayaa lagu sheegay in saacadihii lasoo dhaafay cisbitaallada qidaaca khaza la soo gaarsiiyey shan shuhaddo ah oo ku shahiiday duqaymo kala duwan oo uu cadowgu ka fuliyey qidaaca sidoo kale dhaawacyada ayay ku sheegtay soddon iyo toddoba ruux iyadoo sidoo kale weli dadka qaar ay ku hoos jiraan burburka hoostiisa tirada guud ee shuhadada tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa afartan iyo siddeed kun afar boqol konton iyo siddeed ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol kow iyo toban kun saddeed boqol sagaashan iyo toddoba kale
رمضان قد أهله بالصيام وأطله مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa sahaynada oo doonaysa inay burburiso xarumaha ugu muhiimsan ee korontada iyo biyaha siiya marinka khaza sida uu baahiyey joornaalka the financial times xukuumadda benyamin netanyahu ayaa markan u soo hanqaltaagaysa naafaynta qaar ka mid ah halbowlayaasha ugu muhiimsan ee ay ku tiirsan yihiin shacabka reer khaza sida halkaa ay ka helaan korontada iyo biyaha israa'iil waxay ka fikiraysaa sidii ay u burburin lahayd xarumaha ugu waaweyn ee bixiya korontada iyo biyaha marinka khaza waxaa sidaas lagu yidhi nuqul ka mid ah warbixinta uu nashriyey wargeyskan tani waxay ku biiraysaa liiska cabsida laga qabay in sahaynadu ay jug culus gaarsiiyaan qaar ka mid ah kaabayaasha ugu muhiimsan ee bulshada kuwaas oo hadda samaynaya sida muuqato kobac tan iyo sagaaliyo tobankii janawari oo ahayd markii si rasmi ah uu u dhaqangalay heshiiska xabajoojinta ah ee hadda uu hareeyo buuqa xooggan loolankii ganacsi ee uu bilaabay trump oo fiday gaarayna dalal hor leh iyo shiinaha oo kanada ku dhuftay darbo dhaqaale oo xooggan isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta sida uu baahiyey joornaalka new york times dagaalka ganacsi ee adduunka oo bilowday kadib imaatinka aqalka cad ee donald trump ayaa hadda u muuqday in uu gaaray dalal kale waxaana la soo warinayaa in shiinaha iyo kanada ay ka dhex askuntay xiisad hor leh oo ku saabsan badeecadaha laga dhoofiyo dhanka kanada xukuumadda beijin ayaa canshuur boqolkiiba boqol ah ku soo rogtay laba nooc oo saliidda ah oo ay ka soo dhoofsan jirtay dhanka kanada iyo wax soo saarka beeraha kanada oo ay ku jirta digirta halka boqolkiiba shan iyo labaatan canshuur ah uu ku kordhiyey shiinaha badeecadaha kale ee uga yimaada dhanka kanada gunaanadkii waxaa lagu waramayaa in shiinuhu uu canshuurtan uga jawaabayo middii ay kanada saartay gawaarida korontada ku shaqeeya ee uu shiinuhu soo saaro iyo shan iyo labaatan boqolkiiba canshuur gaaraysa oo ay kanada horay ugu soo rogtay almuniyumta iyo albaabada birta ah ee uu shiinuhu farsameeyo maraykanka oo u muuqda in uu ballaarinayo qorshaha uu ku helayo macdanta afrika doonayana in heshiis uu la gala mid ka mid ah waddamada dhaca bartamaha qaaraddan waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doonno xubinta sida uu mar kale nashriye wargeeska the financial times maraykanka ayaa u muuqda in uu ballaarinayo qorshaha uu ku helayo macdanta afrika kadib markii la sheegay in maamulka trump uu doonayay in muddooyinka soo aadan uu heshiis la galo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ee dhaca bartamaha qaaradda afrika waxay xogtu intaasi ku daraysaa in kongo ay middan ku beddelanayso in laga difaaco fallaagada m labaatan iyo saddex oo taqadum xooggan wada waayahan dambe iyo in kursiga lagu ilaaliyo felix tshisekedi oo ah madaxweynaha waddankaas oo xilka la wareegay sannaddii laba kun sagaal iyo toban tanina waa tallaabo kale oo ay xukuumadda majraha uu hayo donald trump ay ku ballaarinayso qorshaha boobka ah ee kheyraadka caalamka gaar ahaan qaaradda afrika madaxa aqalka cad ayaana guul u arkay in mudaxileedkiisan uu gacanta ku dhigo goobaha macdanta ugu qaalisan ay uga keedsan yihiin dalalka yukrain iyo kongo aan markan u tallaabna qodobka xiga xubinta maraykanka oo ku dhawaaqay in uusan xulafadiisa naato kala qaybgeli doonin nooc kasta oo dhollatus milatari ah oo uu isbahaysigu samaynayo sida uu baahiyey wargeeska the telegraf xukuumadda washington ayaa ku wargelisay xulafadeeda nato inaysan ka qaybgeli doonin nooc kasta oo dhollatus milatari ah oo uu isbahaysigu samayn doono wixii hadda ka dambeeya balse maraykanka ayaa sheegay in uu keliya ka qaybgeli doono wixii dhollatus milatari ah ee la qabanqaabiyey intii ka horreysay waxaa dhanka kale lagu waramayaa in maraykanka ciidankiisii ku sugnaa dalka jarmalka oo gaarayay ilaa soddon iyo shan kun oo askari uu ka daadgureynayo isagoona markan geenaya dhanka dalka hungari ee dhaca bartamaha qaaradda yurub dhanka kale donald trump ayaa hanjabaad mar kale hawada u mariyey waddamada qaybta ka ah isbahaysiga nato ee aanan sida la doonayo u bixinaynin qarashaadka kala duwan ee gaashaanbuurta isagoona sheegay in marnaba aysan ka qaybgeli doonin dhoolatus walba oo uu samaynayo isbahaysiga waana mid mar kale walaac baahsan ku beeraysa xubnaha ugu muhiimsan ee nato guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen canaawiin kala duwan aan iminkana u weecanna qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii siddeedaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiin waxaana halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen cabdulfataax abuumuxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
waxaa hubaal ah in mar waliba oo uu qofku u kordho cilmi iyo iimaan ay u kordhayso garashadiisa ku aaddan mansilada dumarka iyo inay la mid yihiin ragga xagga waajibaadka iyo sharafka doorka haweenka ee nolosha kama liito doorka ragga mid waliba oo iyaga ka mid ahna waxa uu allaah u sameeyey shaqo iyo howl gaar ah oo laga doonayo inay ka soo dhalaalaan hase ahaatee dhibaatadu waxay dhacdaa marka labada jinsi ay shaqooyinkoodii iswidaaradaan oo dumarku ay u soo hanqaltaagaan shaqada ragga oo suuqyada u kalahaan ragguna ay shaqadii dumarku qabtaan markaas oo natiijadu ay noqonayso mid cagsi ah idaa wusida al amru ilaa khayri ahlihi fantadir isaaca marka si cilmiyaysan loogu kuurgalo qaab abuurista labada jinsi ee jidhkoodii caqligoodii dulqaadkoodii adkaysigoodii naxariistoodii iyo samirkoodii waxaa qof waliba u caddaanaysaa halka uu qof waliba shaqada ka mudan yahay dumarka booskooda ugu muhiimsan ee shaqada waa guriga halkaasoo ay ka soo saaraan jiilka haweenaydu waxay awood u leedahay inay wax ka beddasho guud ahaan caalamka iyadoo adeegsanaysa keliya ah tarbiyada ubadkeeda horumarka iyo waxqabadka mujtamac weliba waxay ku xidhan tahay qaabka loo soo tarbiyeeyo haddii tarbiyada hooyadu ay tahay mid wanaagsan bulshadaasi waxay noqonaysaa bulsho wanaagsan haddii tarbiyada hooyadu tahay mid aan wanaagsanayn waxay bulshada noqonaysaa mid aan wanaagsanayn maanta waxaan soo gudbin doonnaa saxaabiyaddii tarbiyadeedii ku soo saartay xawaarigii rasuulka geesigii islaamka ee noqday ninkii ugu horreeyey ee seeftiisa u siibta allah dartii mid ka mid ah tobankii saxaabi ee iyagoo nool jannada mar keliya loogu wada bishaareeyey mid ka mid ah lixdii shuurada ee hijrooday laba mar iyo mid ka mid ah maalqabeennadii saxaabada nebiguna uu sheegay istishhaadkiisa iyo cidda dili doonta saxaabiyaddaasi waa safiyatu binti cabdilmudalib wiilkeedii ay soo barbaarisayna waa azubayr ibnulcawaam bin khuwaylid alle ha ka raalli noqdo safiya carruurteedii iyo kuwii ay sii dhaleenba safiya binti cabdilmudalib waa eeddadii nebiga waxayna ku hooyoyo aabba tahay xamsa bin cabdilmudalib sayidu shuhadaa hooyadeeduna waa haala bintu wahab habaryartii rasuulka waxay ku dhalatay oo ay ku soo barbaartay magaalada maka ninkeediina waxa uu ahaa alcawaam ibnu khuwaylid ummi lmu'miniina khadiijata bintu khuweylid walaalkeeda oo lagu dilay dagaaladii jaahiliga safiya waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee islaamay nebiga ayayna bayco la gashay alimaamu dahabi wuxuu kitaabkiisa siyaar calaami nubalaa ku sheegay in safiya ay ahayd eedada keli ah ee islaamtay eedooyinkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam safiya iyada iyo wiilkeedii zubayr waxay ka mid noqdeen saxaabadii u hijrootay dhulka xabashida kadibna waxay u hijroodeen magaalada rasuulka ee madiina almunawara markii ay soo degtay aayadda laba boqol afar iyo tobanaad ee suuratu shucaraa wa andir cashiirataka alaqrabiin waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee nebigu sida gaarka ah ugu tegey ee uu u cadiyey wiilkeedii zubayr oo agoonnimo ay ku soo korisay waxay ku soo barbaarisay ad adeega dagaal shiishka geesinimada iyo iska difaacidda cadowga markay ilmuhu ku ciyaari jireen waxyaabaha carruurta lagu yaqaano zubayr waxa uu ku ciyaari jiray samaynta fallaaraha iyo toogta safiya waxay sidoo kale wiilkeedii zubayr ku maaweelin jirtay sheekooyinka ka hadlaya geesinimadii carabta ma ahayn sida hooyooyinka maanta jooga oo carruurta ku barbaariya inay ka fogaadaan halista ee iyadu waxay wiilkeedii ku barbaarin jirtay sidii halista looga gaashaaman lahaa waxayna mararka qaar u garaaci jirtay si uu u barto geesinimada iyo xikmadda sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh abusaciid azaylici safiya bint cabdilmutalib radia allaahu canha waa waxay mathal u tahay lilmar'ati almuslimati almujaahidati almurabbiya gabadha muslimadda ah oo ilaahay dartiisa u jihaadaysa jiil wanaagsan oo diintan difaacaya soo saaraysa ayay waxay u tahay mathal mawaaqif oo la taaban karana way leedahay mawaaqifta safiya radia allahu tacaala canha lagu ammaanay waxaa ka mid ah in wiilkeedii zubayr bnu cawaam radia allahu tacaala canha aada u barbaarisay markan waxay isku dayshay safiya radia allahu canha wiilkeedii inay ku barbaariso cala alkhushuunati waalba'si ad adeega iyo qalafsanaanta warabatu cala alfuruusiyati waalxarbi isagoo wiil yar ayaa qaabka fardaha loo fuuro qaabka waranka iyo fallaarta loogu dagaalamo ayay bartay oo markaasa waxay ka dhigtay isagoo yar in leebibkiisa uu samaysan karo qaansadiisa uu xiran karo sidaas ay ku barbaarin jirtay waxay caad uga dhigtay meelaha khatarta ah oo ragga waaweyn oo ay geli karaan inay dhahdo gal khatar kasta hadday aragto xoogaha inuu ka labalabayn intay ulu soo qaadato ayay garaaci jirtay ilaa markii dambeeto la eedeeyey waxaa la yidhi oo wiilka adeeradiisa qof ka mid ayaa wuxuu ku yidhi maa haakada yudrabu alwalad carruurta saan looma garaaco innaki tadribiina darba mubqidatin laa darba ummin waxaad u garacda wiilka haweenay cunuga nacab oo kaleeta u garaacaysa hooyo oo kale ma tihid markaasa gabay ayay tiraysay safiya radia allahu canha waxay tidhi man qaala qad abqadtuhu faqad kadab wa inamaa adribuhu likay yelib wayahzim aljeysha wayaأtii bisalab waxay tidhi man qaala qofkii tidhi ana abqadtuhu wiilkan waa nacay faqad kadaba been buu sheegay wa inamaa adribuhu waxaan u garaacayaa likay yeliba wiilkan si markaas labiib u noqdo likay yusbixa labiiban qof caqli leh si u noqdo darteed allabiibu aldakiyu alcaaqil wayahzima aljeysha si ciidanku u jebiyo waya'tiya bisalab oo markaas u keeno furkii gaalada laga soo furanayay zubayr waxa uu ku soo baxay sidii hooyadiisii ay u barbaarisay isagoona noqday haliyey geesi ah maalin maalmaha ka mid ah bilowgii islaamnimada waxaa safiya u yimid nin gaal ah oo ka caraysan islaamnimada iyada iyo wiilkeedii wuxuuna weydiiyey wiilkeedii zubayr markay ku tiri maxaad ka rabtaana wuxuu ku yidhi waan dilayaa markaas bay u tilmaamtay halkii uu joogay kalsoonni ay ku qabtay kartida wiilkeedii gaalkii markii uu arkay zubayr mar keliya ayuu weerar ku ekeeyey hase ahaatee cidda uu weeraray ma ahayn luqmad si sahlan lagu liqi karo wax badanna kama soo wareegan markii zubayr uu hooyadii u keenay gaalkii oo ku soo xirxiray xariggii fallaartiisa markaas bay safiya waxay ku tiri gaalkii ma waxaad heshay zubayr oo malab iyo timir ah mise waxaad heshay isagoo libaax ah safiya binti cabdilmudalib waxay ahayd geesiyad nebiguna waxay kala qayb gashay dhammaan dagaaladiisii dagaalkii uxud markay aragtay in nolosha nebiga ay halisba ku jirto ayay dhinac iska dhigtay hooshii ay ku jirtay ee ahayd samaynta fallaaraha iyo afeyntoodii iyada iyo wiilkeediina waxay ka mid noqdeen saxaabadii farakutiriska ahaa ee ku haray difaaca rasuulka markii ay isbahaysatadii huwanta ay ku soo duuleen magaalada rasuulka ee madiina almunawara sannadkii shannaad ee hijirada rasuulka iyo saxaabaduna ay bannaanka magaalada ka qoteen dhufays ay ka difaacayaan madiina waxaa magaalada looga tegey keliya haweenka iyo carruurta madiina sida laga wada dherigsan yahay waxaa qayb ka degnaa yahuudda kuwaasi oo kufaaru quraysh kula soo heshiiyey inay nebiga dhabarka ka jebin doonaan xilli saxaabada rasuulka ay ku mashquulsanaayeen iska difaacidda cadowgii kufaaru quraysh waxay yahuuddu isku dayeen inay muslimiinta u dabamaraan dumarka iyo carruurtooda sicolka muslimiinta ay dhabarka uga wareemaan waxaana halkaasi ka soo muuqday mid ka mid ah mawaaqiifta ugu muhiimsan ee safiya binti cabdilmudalib sidaba uu sheegayo mar kale fadiilatu sheekh abusaciid azaylici mawaaqiifteedii la sheegi kara waxaa ka mid ah safiya hiya awalu imra'atin muslimatin qatalat mushrikan difaacan can diin illaahi tacaala waa gabadha muslimaad ugu horraysay oo gaal dishay ayadoo markaas diinteeda difaacaysa waa mowqif oo oo cajiibi la waaye maalintii axsaabka markii rasuulku u soobay khandaqa dumarka waxaa la saaray udum udumka waxaa weeye waa xisni kasta oo dhagxaanta lagu dhisay waay guryaasha korkooda ee dumarka meeshaasa lagu soo dhaafay curwat bnu zubayr ayaa wuxuu leeyahay nabi calaisa markii dagaal u soo baxo dumarka wuxuu u koryeelayahay xasaan bnu thaabit udumkiisa liannahu kaana min axsani alaataam waa difacyaad ugu adag ayuu ahaa markaasaa gabdhihii ayaa meesha joogay raggiina dagaalka ay aadeen yahuuddii oo muslimiinta ballantoodii ka baxay oo rabay gabdhaha muslimaadka inay dhibaateeyaan yahuud ka mid ah ayaa wuxuu isdhahay meeshaan dumar keli ayaa joogaane markaan dhibaatay yahuudi baa soo baxay markaasa meesha ayuu rabay inuu soo fuulo safiya bintu cabdilmudalib ayaa waxay tidhi fa akhadtu camuudan fa nasaltu ilayhi xataa fataxtu albaaba qaliilan qaliilan faxamaltu calayhi fadarabtuhu bilcamuudi faqataltuhu riwaayad qaar waxay tilmaamayaan fa ja'a insaanu min alyahuudi faraqiya fi lxisni nin oo yahuudda ka mid ayaa yimid markaasaa xisniga ayuu soo fuulay oo gabdhihii ayuu markaas kor u soo fiiriyey safiya markaas waxay tidhi faqumtu ilayhi fadarabtuhu waan u istaagay ushii ayaan ku garaacay xataa qadactu ra'sahu ilaa madaxan ka jaray fa akhadtu ra'sahu faramaytu bihi calayhim madiisna soo qaaday yahuudi ayaan u tuuray yahuudi markaana way baqeen waxay dhaheen meeshaan dumarkiila ma joogaan waxaaweeye rag iyo ciidamo xoogle ayay joogaan safiya binti cabdilmudalib waxay sidaa ku fashilisay duulaan dhammaystiran oo yahuuddu ay ku soo qaadi rabeen magaalada madiina waxayna sidaa ku noqotay haweenaydii ugu horraysay ee gacanteedii ku disha gaal iyadoo difaacaysa diinta islaamka safiya waxay ka qayb qaadatay faafinta diinta islaamka waxay ahayd haweenay ay sharaftu dhinac weliba ay kaga hareeraysanayd maadaama maxaarimteedii gudaha islaamku ay ahaayeen kuwo aad u fara badan oo calamo ah nebiguna uuba ka mid ahaa بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kuladii dambe ayaa inoo balan ah sidaa ii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak
كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها